ururada bulshada rayidka ah sida ururka haweenka dhalinyarada iyo odayaasha dhaqanka ayaa door weyn ka qaata horumarinta amniga iyo cadaaladda iyaga oo bulshada ku booriya in si guud looga shaqeeyo amniga ururadaah bulshada oo kaalin libaax ka ciyaara sidii loo heli lahaa amni xasilooni iyo cadaalad waarta ayaa waxaa marba marka ka dambeysa isu soo taraya fariimaha wacyigelinta ah ee ay u dirayaan bulshada qaybaheeda kala duwan haddaba xubno ka socday ururada bulshada rayidka ah ee jubbaland oo ka qayb galay kulan ay kismaayo ku qabteen wasaaradaha cadaaladda iyo amniga ayaa sheegay in lagama maarmaan ay tahay xoojinta amniga iyo cadaaladda waxaan aad iyo aad u jeclaan lahaa ee, wixii aan juhdi soo gelinay baarlamaanka baa fadhiya wasiiradii baa fadhiyaan inteenan marka markii jubbaland laga tago waa xignaa toddoba qodob baa la soo saaray hal sanaan ka soo wada shaqaynayna marka waxaan dhihi lahaa ee, miro badan baa meeshan ka soo bixi doona unit kasta iyo dowlad kasta meel jirtaba inta markaa kabineetka kuwa jirta isku shaqada dadka way iska xigaan dowladoo dhan baa saa ku dhisan marka dadka gabdhahan way badan yihiin dadku way badan yihiin leeskoodina ma hayna marka leeskoodina aragnaa waa ficlaan lahayd haddii la doono baadigood ha ku jiro haddii la doono salaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waxaa qurux badan in bulshadu wixii ay u baahnayd ee baahidooda ah ay wasaaradahan iyo hay-adahani intay ku soo celiyeen ay yidhaaheen maxaa inoo nambara kow iyo laba iyo saddex waa run soddon iyo saddex lixda qodob ee uu sheegaya agaasimaha iyo suur ay sheegayaan waa la bilowna waa la dhammaynay markhaati cad baanuna ka nahay waxaanu xaqiijinaynaa toddobadii qodob ee ugu dambeeyey in maanta dowladdii oo u horeeyaan wasiiradii iyo golihii sharci dejintu hortooda looga qeexay inaanu shaqadan anagu qabanay waxaan cod dheer ku leeyahay wasaaradaha waxay u magacaaban yihiin bulshada soomaaliyeed maadaama ay bulshada u magacaaban yihiin sida wasaaradda amniga iyo wasaaradda cadaaladdu ay noola wadaagayaan wax kasta oo annaga noolaga soo bilaabayaan soomaalidu waxay tiraa haangun baa laga tolaa inaan annagu bilowno iyagana aanu u geyno sida maanta oo kale